dhegaystayaal sayid maxamed cabdilla xasan ayuu ahaa ninkii yidhi geelu waa halbowlaha naftu ka haldhag leedahay ninkii aan geel lahaynay waagii miyiga aad loo joogay ee ay nolosha ku wada xirayd lama tirsan jirin isaguna nin nool oo asaaggii wax la qaybsan kara isma u haysan wadnaha uu qofku ku nool yahay ee haddii uu joogsado uu dhimanayo ayuu sayid maxamed geela ku tilmaamay waageedina ma uu jirin nin erayadaa maqlay oo aan u bogin ama aan odhan ba ee wadaadku run badana waxay ahayd fikrad nin waliba qabay oo aan muran innaba ha la ekaadee ka furmi jirin raganimada iyo shakhsiyadda qofka iyo lahaanshaha geela ayaa la isku xidhi jiray nin kastaa intuu midka kale ka geel badan yahay ayuu ka magac dheeraa kana maamuus runaa hodantinimada ruuxa waxay qiyaasteedu ahayd inta halaad ee golihiisa loo soo dheelmo iyo inta kadin ee ku magacaaban wax godob lagu galo oo ninka reer miyiga ahi uu dadkiisa ku seegi jiray geela ayaa ugu weynaa rag badan baa u godgolay iyagoo dagaalkeeda ku jira ama dhicinteeda u fogan salaad iyo faralkii aadanaha muslimka ah uu rabbi ku lahaa ayay dad badan ilowsiiyey ilowsiisay waxaan loo baahnayn iyo rubadgooyana u horseeday tuugadu soomaalidii hore ceeb bay ku ahayd ha yeeshee geelu kuma jirin haddii uu qofku la oreerood ka haysto ama aryamoora duugo waxaa loo qaadan jiray wax dhaleecaysan oo aan caaqibo innaba lagu ogeyn haddiise uu geel agoomeed dhaco oo uu reero meel deggan tuluud ka dhowro waxaa loo haysan jiray geesi maamuus leh oo raganimo meel dhigtay dhicidda geelu waxay ahayd tillaabo nin kasta oo rag ah sidii la odhan jiray laga fili karaayey kolkii uu ku dhaqaaqana aan lagu argagixin ama lala yaabin tallaabada caynkaasa waxa keliya ee wax lagaga qaban jiray waxay ahayd dhac kale iyo degmooyin nabad weyn u fadhiya oo magaskooda kas iyo barees loo soo meersado iyadoo lagaga aarsanayo ninkii ama nimankii awal hore wax soo dhacay geelu habeenba xero ayuu ku hooyan jiray ninkuu markaa u xeraysan yahayna ma uu hubi jirin inuu habeen dambe u xeraysnaan doono iyo hiirta waaberiga colma hiigaan ahi inuu horta marsan doono fardaha iyo geela cid loo tirin jiray ma aysan jirin taasina waxay ahayd xeer aan qoraal ahaan loogu heshiinin asii qof waliba hiiga ku hayay hebel geeliisi lala teg kolka uu qofku ku warramayo midka dhagaysanayaa wax yaab ah ma uu muujin jirin su'aasha uu warkaa ka celin jirayna waxay ahayd ma laga daba tegey yaase raadceeyey marna maxaa loola tegey iyo muxuu galabsaday ma odhan jirin haddii ay dhacdo oo uu yidhaahdana waxaa loo qaadan jiray nacas damman oo aan dooc iyo dareen u hayn sida loo nool yahay boqolaal dhallinyaro ah ayaa dhowr halaad oo la kala qaaday aawadood u qorgo'i jiray ha dhacayeen ama ha dhicinayeene geelu waa halbowlaha naftu ka haldhag leedahay oo ay rumaysnaayeen aawadeed ayay waxaa oo dhan u yeelayeen inaan geel ma ahayn nolol kala jirin ayaa ka dhaadhacday taasina waxay geyaysiisay inay dhib mooyaane raaxo kala tagaan inay godob dhabarka u ritaan in la laayo ama ay waxlaayaan geelu waa halbowlaha naftu ka haldhag leedahay oo uu ninka reer miyiga ahi sidii diinta u rumaysnaa ayuu gabadhiisa ugu diidi jiray midka geela yar oo gayaan umateed ku odhan jiray maalinta uu guurka inantiisa u hawoodo geelu waa halbowlaha naftu ka haldhag leedahay oo ay xeer tegsan ka dhigteen aawadeed ayay wiil iyo aabbihay ku kala tegi jireen markay bixinta geela ama dhaqaalihiisa mid ahaan arrintu joogto badanaa inta barbaara qoyskoodii uga cadhooday aabbihii oo tuluud ama laba kaga masuugay aawadeed dabadeedna waran iyo gaashaan u qaatay inuu xoog ku soo xereeyo mid uu leeyahay oo uu ku ciilbaxo xarbi gaadhooy xarbi niman gelin oo xabada ridin soo xerayn waa ayay ku heesi jireen mar kale waxay odhan jireen meel xinjiri taal oo rag ku xarbiyey xareed ololaay su-aasha ay kolka dhallinyaradu halkan iska weydiin karaani waxay noqon kartaa sidee ayuu geelu soomaalidii hore halbowlo ugu ahaa waa maxayse dheeftii uu lahaa oo waxaa oo dhib ah ama gafaf ah loogu galayay taas jawaabteeda waxaa habboon inaan u dayno dadkii noolaa xilligii calanka geelu babanayay oo iyagu runtii aqoonteenna ka badan u lahaa bal iyaga aan ka ogaanno gaar ahaan suugaanlaydii hore sababihii heerkaa gaadhsiiyey iyo waxa ay xoolaha kale kaga sarraysiiyeen barbaarkii geela u heysay waa kii lahaa anoo suub iyo soobir maalaan seexan waayay sacnin haystiyo sagaaraystiyo sabool ariluhu sabaankii dheer see u nool yahay wuxuu inankaasi ka yaaban yahay ninka aan geela lahaynin nolosha uu ku nool yahay midabka ay yeelan karayso siiba kolkii uu jiilaalku dheeraado ee ay abaar diirata ahi dhulka wada saabato loolayda ariilayda iyo dabatadaba wuxuu u haystaa koox aan isdhaamin oo wax u soo socda mooyaane aan wax hanti ahi hadda fare ugu jirin abwaan soomaaliyeed ayaa beri la weydiiyey maxaa geela xoolaha kale looga jecel yahay markaa buu yidhi saddex waxyaalood oo aan lala wadaagin cadku raacda cadku deeqa iyo caana ku joojiya waa adkaysi waa hilib cunno markaas ah iyo kaydba gala oo waa caano deela deeqa wax la mid ahi inay jiraan soomaalidii hore ma rumaysnayn waxaana ugu daraa cabdigahayl oo beri yidhi aakhiro ninaan geel lahayn lama ammaanayn magta ayay ku bixin jireen oo boqol halaad baa nin la dilay reerkooda lagu samadsiin jiray imise dagaal oo faafil ahaa ayaa lagu baajiyey geel la isa siiyey imisuuse dagaal baanay ka qarxaday dhowr halaad oo laga masuugay dartood dabadeedna ay boqolaal qofi u ruux weyday yarabka ayaa lagu bixin jiray oo ninka geela layidhi inkastoo uu oday gabooban yahay sahal bay u ahayd in gabdhaha tan ugu quruxda yaqiinguursado gabayaaga haddamba nool ee la yidhaahdo maxamed guuleed faarax cadde ee reer galgaduuda ayaa beri gabay ammaana geela u tiriyey ama geelaas waxaa ku jiray dhowr meelis oo odhanaya maxaad yeeli ama dabcadsan tahay wuxuu ku jawaabay erey maahmaah noqday oo ahaa cagweyntaa gabi cagweyntuna waa geela uu haysto ee aan weerar haysan runtiina sidaas bay noqotay oo gabadhii isagii geela lahaa ayay carruur u dhashay berigii dambe cumar xuseen oo loo yaqiin cumar astreeliya kana mid ahaa raggii ammaanta geela ku caanbaxay waa kii lahaa dhibaatiyo adoo gaajo qaba dhaxanta jiilaalka dhool caano laga joojiyooo yerar dhanaanaaday nin dhadhamiyey waa garanayaa dhulay qaboojeene goortaad dhantaabaa jidhkaba dhididku qooyaaye ragga laxaha sii dhowrayow dhaqasha waa geele ammaanta geela wuxuu sidaa u wado oo hadba dhinac ka eegaba wuxuu ku soo gebagabeeyey fikraddii soomaalida ee ahayd inaan geel lahayni inuu faramaran yahay wuxuu yidhi inkastuu adduun badan dhigto iyo dheeman iyo daaro inkastuu dhar wada suufa iyo dhag iyo laas qaato dhaxal ma leh nin soomaaliyoon dhaqannin koree barbaarkii ka walaacsanaa geel la'aantu ba'a iyo hoogga ay u soo jiidi kartaa waa kii lahaa ama ku heesay geerida haween guud la firo iyo guursi laga qaad geeridaydana guryo ba'ay iyo gablan laga qaad geeridaadana waa hashiiye gaawo maran iyo gaajo laga qaad inkastoo uu xaawalay dumar ku gabood falay haddana wuxuu ina taabsiiyey hasha geerideedu inay tahay gaajo la hubo hadduu geelu qiimaha lahaa ee uu sidaa ugu xidhnaa nolosha ridmiyiga sow qasab kuma ahayn inay dhaqaalihiisa ku dadaalaan inay tarantiisa kordhiyaan inay cudurrada kala dagaalamaan inay siday ku heli karaanba ku raadiyaan dhaqaalaha geelu waa aqoon ballaaran oo aan geeljiduhu ku wada tilmaamayn nin waliba waa jeclaa ama wuu jecel yahay inuu boqol iyo dhowr boqolba geela ka yeesho taasise waxay u suroobi jirtay oo keliya ninkii aan ku loo farin dhaqaalihiisana xilliyo badan iyo raaxadiisaba u hura gabayaaga la yidhaahdo cabdi maxamed awmagan laguna naanayso cabdigalayah aadna maansadiisa looga tixgeliyo gobolka galgaduud iyo soohrinbeenaadda ceelgaab shiilaabo iyo wardheerba gaadsiisan ayaa isagoo dhallinyaro ah ku tashaday inuu geela oo uu aad u jeclaa ka yeesho boqol iyo inka badanba ha yeeshee wuxuu garowsaday taasi inay ku xidhan tahay tacabka daryeelka iyo dhaqaalaha uu gashado intii uu markaa haystay oo malaha u qawatanaa cabdigalayax oo ka mid ah ragga tilmaanta iyo ammaanta geela loogu sacabtumay wuxuu yidhi haddaan baawar kama waayayee bila dhaqaaleeyo berrimada caleenta leh haddaan beriba meel geeyo markay balaxsi doontana haddaan dhanaha boobsiiyo bartuu faran ku yaallana haddaan baalash kaga jiido middii aan dhukaan bido haddaan diima ku ogaado goortii ay biskootana haddaan bari ka fuudsiiyo haddaan baanto xooluhuba waa badan xumaadaane baadida lumaysiyo haddaan baylah ka ilaasho bahalkiiyo waraabaha haddaan baar ka celinaayo haddaan baytimaalkuma gashee bura xanaaneeyo inay bulanta mooyee haddii bixinta loo diido haddaan naaga kuma baayacee baali laga dhiibin barbaarnimo iyo doobnimo haddaan baaqi ku ahaado anigoo basaas qaba haddaan bawdka hore seexdo bool biraha ciidiyo haddaan boobaska u jiifo waa baxarka geele haddaan biro ku haaneedo bakayl magac ma ma yeeshee haddaan bixiyo dheefteeda haddaan labanka booray ma sida ugu bashaashaayo bun haddaan u dubo oo wadaad bara ku yaasiinso haddaan baraha jiilaal kobtii baadla ku ekeeyo haddaan baaga muudiyo u huro inaan ka baashaalo badnarrada magaalo iyo haddaan beled u moogaado buug iyo iskoolada haddaan barashadoo daayo haddaan kaba bambiiro afushiyo ramalka baabuurta haddii aanan bashlaynina xarago baal isaga tuuro boqoole iyo guuraba haddaan baadhi la ahaado bilaheeda oo idil haddaan baar yar daba joogo berigay dhalaysana haddaan boqon ku saafeeyo barqinhorada laba goor haddaan baaciyo oo celiyo goortay cabbaar babactantay meel isbiliqdaaye bushimaha madow iyo markay buurka hore keento bisinkiyo haddii aan u maro baabaddii nebiga haddaan nidhigta baydaanka dheer boga ka soo jiido bishaaraan idhaahdaa intaan bururo rayrayne basarka geela loo dhaqo haddaan baab walba idleeyo intaasoon ku baaramay haddaan been ka dhigi waayo warsow badashadiisu waa wax yare boqol ma dhaafaayo barnaamijkeennii fanka iyo suugaanta oo dhegaystayaal maanta ku saabsanaa geela iyo suugaanta hodanka aynu ka nahay ee ku soo aroortay intaa ayuu noogu dhan yahay